kulan yoonas kooban xildhibaanada golaha deegaanka degmada salaxley iyo weyba lunku hadale arrimo danta guud sidii lin ilaali lahay weyba kulunka laha ku saaray awaamiir fariinlanka diraay bulshada deegaanka xundule ee beeraleyda eh inuu kasheena waraaqo milkiyada sharciyada iyo beerasho un haysadan silan diiwaangeli gudoomiyaha degmada salaxley maxamed cabdi haaree iyo fariinandiri bulshada deegaanka xundule oo hooseedasi degmada salaxley
kalfadhi ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada salaxley kalfadhigaasoo runtii laga wada hadlayay wadatashiga golaha deegaanka iyo arrimaha dhulka waxaanu halkan fariin uga diraynaa golaha maxay ahatay magaalada hunduli deegaanka deegaanka hunduli in beeraleyda maxay ahatay deegaankaa degani ay keenaan waraaqahoodii mulkiyadaha beeraha muddo toddoba cisho gudahood kuna keenaan xafiiska degmada salaxley saasaanu faraynaa run ahaantii waxaa jira in maxay haytay khilaafkii beeruhu aada u sii batay taasoo ay keentay markii beertii ka timi waqooyi ay timi dullada sare buurta iyadoo laga yaabo beertii inay u jirto saddex kilomitir buurta saddexdaa kilomitir intii soo socotay inay buurta dhekadeeda timid tii waqooyi ka timid beertii kale dhinaca koonfureedna iyaduna saasoo kale u soo baxday kadibna buurtii sare ee dhekada ay isku wada qabsadeen khilaafkaasoo maalin kaste maxay ahayd jaamgareeyey golihii deegaanka iyo degmadaba runaantii inaan u aragno inay dadkaasi ku soo duuleen dhulkii ummadda ka dhexeeyey markaa waxaan faraynaa in si maxay ahayd qof walba lagu jaangooyo beerta intuu xaqa u leeyahay inay soo qaataan warqadii maxay haytay mulkiyadda ay ku mulkiyeen beerahan kana soo qaataan wasaaradda beeraha isla markaana xafiiska degmada salaxle ay ku keenaan muddo toddoba cisho gudahood hadday ku keeni waayeen toddobada cisho gudahood waxaanu u aqoonsanaynaa qofkaasi in aanu beerta lahayn annagu runtii dadkayga waanu ixtiraamnaa waanu tixgelinaa cabashadoodaan weelaynaa mar walba waxaanu maxay haytoy si hoose iyo si sareba ugu sheegayn in ay maxay haytoy ilaaliyeen danta guud waayo maanta haddii la yidhaahdo dhuldaaqsimeed maxaa degmada ah ama matalan dee maxay haytoy dadkii iyo ummaddii udhexa yacni intaasaa jirta inta duudka xagga sare intiina dhammaantood bay isku haystaa markaa waxaanu leenahay war dhulka daaya qof walba beertiisa waa la yaqaanaa beertiisu wata ka hooseysa duudka dhinacay doontaba ha ka xigtee ha kuna koobnaado biyoshubkana waxbuu xaq u leeyahay xeerka wasaaradaana loo raacayaa waxaan malanaya saddex boqoloo mitir qofka biyoshubkiisa xaq u leeyahay qof walba intiisaa ku ekaadaan len intiinaa imaansada inta kalena fayla laga saari maayo cagafna la gelin maayo waa dhul danguuda oo ummaddu leedahay ninka markaa maxay ato ku gabanaya markaa cagafba wax la gelinana cagaf waxaan gelinna ma jirto dhulka waa la kala madaynayaa wixii ummaddu lahayd sidiisii buu haanayaa dhuldaaqsimeed buu haanaya markaa waan waanu la hadalnaa intaa waxna waanu sheegnay runtii tallaabada sharciga imika aan hore uga qaadiweyna imikaanu ka qaadanaaye beer walba ha kaysato mulkiyadeedii golaha deegaanka degmada salaxley iyo wada dadaalo laga roojahay isqabqabsiga arrimo dhulka gaar ahaana dhululka daaqsinka iyo hakabadahayn deegaanadan dhow degmadaasi